بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين walaalayaal allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh mahaddaas kadib waxa aan ku guda jirnaa bishii barakaysnayd ee ramadaan waxaa dhammaatay intii badnayd ee bisha waxaa hartay intii ugu fadliga badnayd laba habeen kadib waxaan gelaynaa tobankii ugu dambeysay ee bisha ramadaan tobankaasi waxay leedahay ahmiyad khaasa ayay waxay u leedahay ummadda muslimiinta ah qofka muslimka ah ee tobankaas beri allah subxaana wa tacaala uu gaarsiiyo ee ka faa'iidaysta waxa weeye khayr badan ayaa loo rajaynayaa waa waxyaabaha jannada lagu galo waa waxyaabaha cimrigaaga lagu barakeeyo saad la socotaan tobankaasi habeen iyo maalmahoodaba waxaa loo sharciyey qofka mu'minka ah acmaal gaar ah oo ka daran acmaashii hore inuu qabto asaga oo bisha ramadaan dhammaanteed ay tahay bil barakaysan bil acmaasha la laalaabo bil khayrka oo dhan uu furan yahay jannada albaabadeedu ay furan yihiin shayaadiinta ay xiran yihiin naftaada ay suurtagal u tahay camal badan oo khayri ah inay samayso haddana tobankaas dambe way kasii fadli badan tahay bal tobankaasi habeen waa habeenada inta allah subxaana wa tacaala uu habeen abuuray ugu fadli badan wey acmaasha la qabanayo kuwa ugu wanaagsan waxa weeye waa habeenkii oo la nooleeyo oo lagu nooleeyo cibaado habeenadaas tobanka ah in cibaado lagu nooleeyo nebiga waxaa ka sugnaaday xadiis bukhaari iyo muslimba ay warinayaan caaisha radi allahu tacaala canha laga warinayo nebiga sala allahu caleyhi wasalam wuxuu ahaa markii ay tobanka dambe ay soo gasho idaa dakhala cashr axyaa leylah wa ayqada ahlah wa shadda mi'zarah ayuu nebigu sal alla alay slam ahaan jiray sida caaisha ay warinayso habeenkii haddii tobanka dambe ay soo gasho nebigu sala allahu caleyhi wasalam habeenkii wuu noolayn jiray macnaha waxaa loola jeedaa habeenkii oo dhan cibaado ayuu u taagnaa cibaado ayuu maaragtay waktigiisa uu kaga faa'iidaystay wa ayqada ahlah keligiis ma ahan cibaadadiis kuma koobine wuxuu samayn jiray nebigu sal alla alay wasalam ahalkiisa iyo xaasaskiisa wuu toosin jiray oo cibaadadaas buu u toosin jiray si ay uga qayb qaataan washadda mi'zara wuxuu nebigu dhuuqsan jiray guntigiisa ayuu dhuuqsan jiray oo waxaa loola jeedaa maaragtay waa dadaalkiisa ayuu laalaabi jiray wey ayib macnaha marka laleeyahay habeenkii buu nooleynayay habeenkii wuu dhafri jiray salaad buu ku dhafri jiray dikriga alle subxaanau wa tacaala ayuu ku dhafri jiray sida nisaa'iba ay maaragtay looga warinayo inay caaisha leedahay radi allahu tacala canha laa aclamu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qara'a alqur'aana fi leylatin walaa qaama leylatan xataa asbaxa walaa saama shahran kaamilan qadin hayra ramadaan waxay leedahay caaisha radi allahu tacaala canha ma garanayay leedahay rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam oo qur'aan akhriyay habeenkii oo dhan habeenka oo dhan qur'aan akhriyey macnaha habeenkaasoo dhan buu salaad u istaagnaa qur-aan ku akrinaya wey waa habeenkaasoo dhanna uu taagnaa ilaa uu waagu ka baryo ma garanayo leedahay amaba bil oo kaamila uu soomay nebiga sal alay slam ma garanayo aan ka ahayn bisha ramadaan macnaha bisha ramadaan gaar ahaan tobanka u dambaysa nebiga sala allahu caleyhi wasalam habeenkii oo dhan qur-aan la akriyo cibaado iyo salaad loo taagnaado sidaasoo kale maaragtay khayrka acmaashiisa kala duwan ayuu nebigu sala allahu alay wasalam habeenkii ku nooleyn jiray acmaasha la qabanayo waaweyn waxaa ka mid ah oo qofka mu'minka ah ee tobankaasi dambe ay usoo gasho uu qabanayo waxaa ka mid ah salaadaas la tukanayo salaadaasi markii horeba taraawiixda markay ahayd oo habeenkii la istaagaba ama taraawiix ha noqoto ama salaatuleyl ha noqote nebigu wuxuu leeyahy sala allahu alay wasalam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembihi o kama qaala sala allahu alayh wasalam wuxuu dunuub uu qofkaasi soo maro dhan waa loo dhaafayaa qofkii maaragtay macnaha habeenkii ramadaan istaaga oo u istaaga marka habeenkaasi aada istaagayso tobanka dambe ah waxaa ku jirta leylatulqadri ayaa ku jirta leylatulqadri fadliga ay leedahay iyo maaragtay waxay u dhigantaa sanadka oo dhan adiga oo maaragtay saasoo kale macnaa waxaan ujeedaa kun bilood oo udhiganta sideetan iyo saddex sano iyo wax ka badan udhigantaa adoo cibaadaysanay udhigantaa wey habeenkaas haddii allah subxaana watacaala uu ku waafajiyo adoo leylatulqadri maaragtay adoo taagan oo cibaado u taagan allah subxaana watacaala caabudaya habeenkaasi noolaynaya haddii ay leylatulqadri ku noqoto waxaad lami waxaad ka fadli badan tahay qof siddeetan iyo dhowr sano ka badan cibaadaysanayay ayaad kasii fadli badan tahay walaalayaal waxyaabaha laga faa'iidaysanayo habeenkaasi oo qofku cibaad ahaan uga faa'iidaysanayo waxaa ka mid a in uu wakhtigiisa ku dhumiyo qur-aan qur-aanka oo la akhriyo qur-aanka marka caadiga ah oo aad gurigaaga ku akhrisanaysid ama masaajidka ku akhrinaysid ood iska akhrinaysid halkii xarafood akhrido toban xaraf oo dhigmaa sida nebiguba u tilmaamay sala allahu caleyhi wasalam halkii xarafood akhrido toban xaraf oo dhigmaa wey marka alif laamiim keligeed baa soddon xaraf waxay u dhigantaa soddon ajar u dhiganta wey haddii marka ay ramadaan noqoto waa la laalaabayaa hadday tobanka dambe noqoto way ka sii daran tahay nebiga sala allahu caleyhi wasalam waxa weeye qur-aanka wuxuu la subcin jiray oo la mudaakarayn jiray jibriil calayhi salaam ay bisha ramadaan wada dhammayn jireen marka waxa weeye gaar ahaan habeenkaasi oo macnaha la raadinayo leylatulqadriga habeenadaas tobanka ugu dambayso leylatulqadriga la raadinayo waxa weeye qofka mu'minkaahi inuu kaga faa'iidaysto ramadaan inuu kaga faaid inuu kaga faa'iidaysto qiraa'at alqur'aan ayaa loo baahan yahay waxyaabaha qofka mu'minka ah inuu tobankaasi habeen kaga faa'iidaysto waxaa ka mid ah ictikaafka masaajida la ictikaafo ayaduna masjidka sida raajixa haddii uu yahay masjid salaadaha lagu oogo oo jamaacada iyo jumcadaba lagu tukado way kaaga ansaxaysaa inkastoo culimada qaar leeyihiin waa masaajidada waaweyn laakiin waxa weeye masjid kasta oo allah subxaanahu watacaala lagu caabudo oo salaadaha shanta lagu tukado saasoo kale jumcada lagu ogan musallo ahayn waxa weeye ictikaafku ku ansaxaya marka nebigu sala allahu caleyhi wasalam tobanka u dambeeya wuu wuu ictikaafi jiray masaajidkiisa oo madiine ku yaalla ayuu ictikaafi jiray nebigu sala allahu caleyh wasalam ictikaafkuna waa masaajidka oo lagu nagaado ma tobanka u dambeeya iyo intii aad ka awoodo wey waxaana qofkii raba inuu ictikaafo masaajidada ictikaafo waxa uu gelayaa habeenka kow iyo labaatanka markii maqribka uu galo ayaad masjidka inaad gasho ay tahay waxaadna ka baxaysaa habeenka ciidda ah oo aan habeenkaas taraawiix la tukanayn maalintii la soomanaa caawoo kale ay ii tahay beri oo kale ii tahay markaasaa maaragtay ayuu ka baxaya waa qofka tobanka dambe ictikaafayo wey nebigu sala allahu caleyhi wasalam tobankaasi wuu ictikaafi jiray ilaa intuu madiine yimid hal marna kama tegin ilaa ilaa allah subxaana watacaala uu ka oofsaday waana maaragtay bukhaariyo muslim baa warinaya xadiiskaas caaishana ay ka warinaysa wey habeenkaasi ictikaafka maxaa loo jideeyey maxaa maaragtay loogu nagaanayaa waxaa la raadinayaa habeenkii leylatulqadriga ahaa wey sababtoo nebigu wuxuu noo tilmaamay habeenkii leylatulqadriga ahi inuu yahay dhowr waxyaabood dhowr xadiisoo kala duwan ayuu nebigu noogu tilmaamay inuu yahay habeenada mar koo iyo labaatanka mar toddobiyo labaatanka ma maaragtay marka nebigu wuxuu noo tilmaamay sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi ka raadiya tirada isdheer ee tobanka u dambeeya tobanka u dambeeya tirada isdheer ee witirka ah ka raadiya buu yidhi nebigu sal alay slam koo iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka toddoba maaragtay witirka u dambeeya waxaa laga yaabaa in dadku isku khilaafo bishii goormay dhalatay marka witerka midka adigu aragtima midka kale inuu yahay xataa dhici karta saa darteed waa inaad habeenadaas tobanka ah oo dhan aada noolaysa weeye si aada ula kulanto waa toban beri oo keliya tobankaas habeen ku jira haddaad hesho habeenkaasi wuxuu u dhigmaa khayru min alfi shahr sidau allah subxana watacaala ugu tilmaamay wey imaamu zuhri raximah llahu tacaala isagoo ka hadlaya maaragtay dadka siday uga tageen cibaadadaas iyo shaciiradaas nebigu sal alay wasalam samayn jiray wuxuu leeyahy cajaban lilmuslimiina taraku lictikaafa maca ana nabiya sala allahu calayhi wasalam ma tarakahu mundu qadima almadinata xataa qabadahu allahu caza wajal wuxuu leeyahay imaamu zuhri raximah llahu tacaala waxaa la yaaba dadka muslimiintaha inay ka tageen ictikaafkii ayadoo nebigu sala allahu calayhi wasalam uusan ka tegin weligiis intii uu madiine ka yimid ilaa allah subxaanahu wa tacaala uu ka oofsaday wey qofka markuu ictikaafka samaynayo oo masjidka imaado fawaa'ida iyo khayrka uu ka faa'iidaya waxaa ka mid a qalbiga oo ku daahir noqda qalbi ruuxda iyo qalbiga oo ku sifooba oo maaragtay saas oo kale qofku uu jeclaado khayrka uu jeclaado acmaasha wanaagsan uu jeclaado qof inta imaaday masjidka allah subxaanahu watacaala soo galay qalbigiisa waa isbedelayaa haddii qalbigaagu wanaagsanaadana jirkaaga oo dhan waa wanaagsanaanaya sidii nebiguba u tilmaamay alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kuluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kuluh alaa wahiya alqalb jirka waxaa ku jirta xubin hadday hagaagto jirka intiisa kale oo dhan ay hagaagayso waxaana weeye xubintaasi waa hadday halowdo ama ay maaragtay saasoo kale fasaado waxaa weye jirka intiisa kalena waa fasaadaya waa qalbiga buu yidhi nebigu sala allahu aleh wasalam haddii qalbigaagu wanaagsan yahay carabkaagu waa wanaagsanaani haddii qalbigaagu wanaagsan yahay gacantaadu waa wanaagsanaani haddii qalbigaagu wanaagsan yahay cibaadadaada iyo salaadaada iyo soonkaaga iyo akhlaaqdaada iyo dadka la dhaqankaada la dhaqmayso way hagaagsanaani wey ama haddii uu hallaabo qalbigaagu oo uu maaragtay fasaado waxaa weeye carabkaagu wuu fasaadi oo wax alla wixii xumihuu ku dhawaaqi oo wax walbaa kasoo fuli dadkuu xamani dadku isku diri faaxishada iyo qurunka iyo waxyaabaha maaragtay saas oo kale la necab yahay carabkii ka soo bixi maxaa yeelay qalbigii xukumahayay ayaa dhibaata ka jirtaa weye sidaa darteed qofka inuu qalbigiisa wanaajiyo hagaajiyo uu wakti ku dhumiyo sida uu cuntada iyo biyaha iyo maaragtay dhaqaalaha ugu raadinahayo jirkiisa sidaasoo kale inuu ruuxdana iyo qalbigana ugu raadiyo cuntadiisa weye cuntaduna waa maxay waa inaad allah subxaana watacaala u go'do cibaado aad wakti siiso dikriga allah subxaana watacaala badiso qur-aanka akhrintiisa aad badiso arrintaas iyada ah haddaad marka tobankaasi beri aad u fadhiisato ood cibaado ahaan u gasho waxa weeye wax badan baa iska kaa bedelayo soomaadna arag walaalaha tabliiqa ah markii ay maaragtay dadku raacaan meelaha ay maaragtay masaajidada iyo ictikaafka ku sameeyaan mararka qaarkood qofkii isagoo suuqa ku jira inta lasoo qabtay markii ictikaafka iyo waxyaabaha la samaynayaan waxaad arkaysaa isagoo isbedelaya in badan maxaa yeele qalbigiisibaa wuxuu u jilicsanaanaya cibaadada la samaynayo wey saa darteed waxa aad aad u baahan tahay waxa weeye in aad ka shaqayso waktina ku bixiso in aad qalbigaaga aad nadiifiso kana nadiifiso waxyaabaha maaragtay qaabka daran ee dhibaatada ah ee soo gaaraya saaad la socotaana cibaadada oo dhan allah subxaana watacaala uu nagu waajib yeelay dhammaanteed waxa ay tahayba in akhlaaqdaada iyo maaragtay dhaqankaaga aad ku hagaajiso tawxiidka haddii laga soo qaado tawxiidku wuxuu ku amraya in aad maaragtay saasoo kale akhlaaq wanaagsanaato aliimaanu walxayaau maqrunaanin buu leyahy nebigu sal alay wasalam xishoodka iyo iimaanku waa isku xiran yihin waa laba isku dhegan weye marka haddaad iimaan leedahay akhlaaq wanaagsan baad leedahay wey haddii salaad ay tahay ina salaata tanha can alfaxshaai waalmunkar salaada xumida iyo qurunka iyo waxyaabaha faaxishada iyo akhlaaq darada dhan bay kaa reebtaa cibaadadaas waxaa loo sameeyeyba oo lagu amrayba akhlaaqdaada inay wanaagsanaato wey soomka haddaad aragto allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay qofka haddii uusan ka tegin qowla zuur waalcamalu bihi falaysa lilahi xaajatan min an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofku hadduusan ka tegin akhlaaqda xun hadduusan ka tegin hadalka zuurka ah iyo ku dhaqankiisa iyo jahliga haddii uusan ka tegin allah subxaana wa tacaala cuntadiisa iyo biyihiisa uu ka tago waxba macnaha uma samaynaysa wey alla dan iyo daaratoona kama laha qofka inuu soonkiisii ka tago asaga oo aanan ka tegin akhlaaqdii wanaagsanayn marka inuu cuntadiisii ka tago biyihiisii ka tago asagoon ka tegin akhlaaqdii soonka akhlaaqdii xumid asagoon ka tegin saa darteed qofka waxaa loo baahan yahay mar kasta cibaadada inuu u dareemo inay tahay in uu ku hagaajiyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo wanaagiisa xajka haddaad u timaadid zakada haddaad u timaadid khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum watuzakihim biha waa sadaqa lagu tahirayo lagu nadiifinayo akhlaaqda xun maaragtay bakhaylnimada qaabdarida la dhaqan xumida bay kaa nadiifinaysaa wey sidoo kale xajkii waxa weeye nebiga sala allahu aleh wasalam waa kan oranaya allana waa oranayo subxaana wa tacala alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji fiiri waa rafath iyo fusuuq iyo jidaal waa akhlaaqda xun oo dhan way akhlaaqdaas haddaadan ka tegin xajkaaga waxba kama kasoo qaad ma laha wey waxaa dembi dhaafka xajka waxaa lagu helaya markaad akhlaaq wanaagsan meesha la tagta wey saa darteed cibaadadaasoo dhan waxay ku imaanaysaa waxa weeye inaad maaragtay akhlaaqdaada wanaajiso marka tobankaas beri ee bisha ramadaan ka hartay isku day in aad akhlaaqdaada wanaajiso hagaajiso cibaado badan la timaado qur-aanka akhriso ogaada qur-aanka akhrintiisa yu'taa yowma alqiyaamati bilqur'aani wa ahlah qur-aanka iyo ahalkiisa waa la keenayaa maalinta qiyaama aladiina kaanuu yacmaluuna bihi fi dunya kuwii ku dhaqmi jira adduunka markii ay joogeen taqdumuhu suuratu lbaqara wa aalu cimraan tuxaajaani can saaxibihimaa ayagoo looyar u ah oo u doodahaya oo wax walba ayagii kaga horeeya ayay imaanayaan suuratu lbaqara iyo alcimraanna ay hogaaminayaan marka waxaa weeye qur-aanka inaad saaxiib la noqoto wakhtigaas oo aad maaragtay tobanka dambe kaga faa'iidaysato ayaa loo baahan yahay wa sala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi